waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waa wararkii galabnimo maanta oo khamiisa bisha februaarna ay tahay labaatanka magacaygu waa xasan jaamac waxaa soo baxaya warar sheegaya in laba ka mid ah rakaabkii doonta dalxiiska diamond princess oo hore loo karantiilay ay dhinteen inta badan australiiyaankii saarnaa markabkan oo ku xirnaa xeebaha jabaan ayaa la soo qaaday waxayna hadda soo gaareen dalkan australia ra-iisul wasaare scott morrison ayaa sheegay in helidda macluumaadka hadda ay kor u qaaday fahamka waxyeelada xanuunkan dilaaga ah ee hadda loo yaqaano covid wuxuu sheegay in daryeelka shacabka australia ay tahay mudnaanta koowaad tay dowladdu siinayso ilaa iyo haddana waxaa ka soo kabsaday xanuunka toban ilaa shan iyo toban qof maer morrison ayaa sheegay mamnuucidda dadka ka imanaya china asbuuc kasta dib loo eegi doono booliska ayaa sheegay saameynta ka dhalatay laba diyaaradood oo isku dhacday gobolka victoria uu meel sare hadda gaaray iyadoo mid ka mida dadka ku dhintay lagu sheegay inuu ahaa muwaadin u dhashay dalka tailan halka mid kale uu noqday qof laba dhalasho haysta oo israa'iili ah xafiiska badbaadada gaadiidka cirka ee australia ayaa baaraya shilkaas dadku ay ku dhinteen oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee mangalore oo ku yaala waqooyiga melbourne shalay oo arbaco ahayd shilkaas ayaa waxaa ku dhintay afar qof waxaa la aaminsan yahay in labadan duulimaadyada tababarka ahaa inay hawada iyagu ku jira isku dhaceen subaxii arbacada burburka labada diyaaradoodna laga helay meel dhowr kilomitir isu jira peter crog oo baaro ah ayaa sheegay in dhacdadan wax laga naxo ay ahayd laakiin saddexda nin iyo haweenta ku dhimatay masiibadan aan weli haybtooda la shaacin doonin dowladda federaalka ayaa soo saartay shuruudaha ay ku shaqaynayaan guddi qaran oo loo saaro dabkii australia ka qarxay xagaagan iyadoo diiradda la saarayo howlaha isuduwidda iyo adkaysiga governor generaalka ayaa ogolaaday aasaasidda guddigan qaran oo lagu baarayo sidii looga jawaabay dabka intii uu socday dabkan lagu tilmaamay xagaagii madooba ee australia dowladda ayaa ka fakaraysa inay soo rogto awood cusub oo u ogolaanaysa inay ku dhawaaqdo xaalad deg dega taasoo keenaysa in si toosa taageero iyo gargaar deg dega loo siiyo arrimaha masiibada baritaankan ayaa socon doona muddo lix bilooda ka hor inta aan dowladda warbixinta loo soo gudbin ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday laba goobood oo ku dhow magaalada frankfort ee dalka jarmalka galabnimadai arbacada qof dablaya ayaa xabado ku furay makhaayad shiishada lagu cabo waxaa lagu soo waramayaa in ciidanka sida gaarka u tababaran ay cayrsadeen qofka dablayga ahaa oo gaari ku baxsaday laakiin sababta ka dambeysay toogashadan aan la ogeyn goobjooga kan luisa frisena ayaa sheegay in qoyskiisa ay toogashadani qabsatay waxaa telefoon ii soo diray saaxiib oo ii sheegay in weerar toogasha uu ka dhacay makhaayadda markiiba waan tegay meesha kadibna waxaan maqlay in aabbahay iyo walaalkay iga yar xabadayntu ama toogashadu saamaysay laakiin markaan la kulmay aad ayay u naxsanaayeen wayna ooyayeen qof kastana wuu naxsanaa booliska ayaa sameeyey telefoon dadku wici karaan haddii ay hayaan wax macluumaada oo ku saabsan qofka ka dambeeyey toogashadan wasiirka arrimaha gudaha dalkan australia ayaa ka fiirsanaya in ururka xisbullah ee lubnaan lagu daro ururada argagixisada xisbigan siyaasadda oo shiicada muslimiinta ayaa la filayaa inay iyaguna la hadlaan wasiirka arrimaha gudaha ka hor inta uusan dib u eegid ku samayn xaaladooda wasiirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in go-aanka lagu saleeyo xaqiiq wuxuuna ku salaynayaa caddeymaha ay hayaan hay-adaha sirdoonka sida a c o haddana aan eegno saadaasha hawada brito oo jimcaha magaalada beed qayb ahaan waa daruur soddon iyo lix digrii adelaide waa sidoo kale labaatan iyo afar digrii melbourne xoogaa roobaba oo marka dambe qaadaya sagaal iyo toban digrii sydney roobaba ayaa la filayaa shan iyo labaatan digrii brisbanena sidoo kale xoogaa roobaba ayaa la filayaa soddon digrii bay se gaaraysaa halka aad warkaas kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomali